kaca qofkaan jiif karayn iyo quudka kaan qaadan karin qudus baa lagu daweynaya dadweynuhu u quma haddeer qudus isbishaaristiyo hosbitaal qaliin iyo daweyn iyo dabiib lagu qancaayo iyo qalab baa ku diyaar ah qof walba u maanta imaw shaybaare cudurraqeexiyo kumbiyuutarra qiyaastooda halka qoontu ay tahay sida qorrax dharaareed indhahaaga soo qaban qudus baa laga helaayo quyar maanta soo aad qudus isbishaaristiyo hosbitaal isbitaalka keliya ee la mahdiyey wargelin dhammaan bulshada ku nool magaalada kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaa lagu wargelinayaa in isbitaalka qudus isbeshaalisti hosbitaal la idinkaga furay suuqa somaali star gaar ahaan sarta ka ah qaybta hoose isbitaalka qudus waxaad ka helaysaa adeegyo caafimaad oo dhammaystiran isbitaalka qudus isbeshaalisti hosbitaal waxaa kugu diyaara doctor aadan jaamac muuse oo ku taqasoo cudurrada guud iyo neerfaha waxaa sidoo kale isagana idinku diyaara doctor axmed moxamed ibraahim oo ku taqasoo cudurrada guud
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba oad joogtaan kusoo dhawaada warkaas subaxee radio kismaayo qodobada saakee maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkii golaha wadatashiga qaran oo muddo laba cisho ah ka socday magaalada baydhabo oo warmurtiyadeed laga soo saaray ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland iyo kuwa admis oo howlgal wadajir ah fuliyey madaxweynaha kenya oo u sheegay in soomaaliya etoobiya ay u badan tahay inay ku biiraan urur ay ku mideysan yihiin dhowr dal oo bariga afrika ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo wada qorshe lagu soo bandhigayo siyaasadda ka hortagga maandooriyaha bahda warbaahinta soomaaliyeed oo ka dhiidhiyey xarigga weriye cabdalla muumin wararka dibaddan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka turkiga oo sheegay inuu taageerayo dhammaystirka xubinnimada finland ee nato
waa kuma warwaageediye maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waa sabti sideed iyo tobanka bisha maarso ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka subax waxaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaabay shirka golaha wadatashiga qaran oo khamiistii ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey halkaasi waxaana markaa laga soo saaray warmurtiyadeed shirka golaha wadatashiga qaran iyadoo puntland ay ka maqneyd shirkaasi waxaa warbaahinta markaasi u faahfaahiyey warmurtiyadeedka golahaasi kasoo baxay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar
jamhuuriyadda federaal soomaaliya golaha wadatashiga qaran warmurtiyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey shirka shanaad ee golaha wadatashiga qaran kaasoo lagu qabtay magaalada baydhabo shan iyo tobankii ilaa sideed iyo tobankii bishan maarso labada kun iyo saddex iyo labaatanka shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale golaha wadatashiga qaran ayaa kulankooda uga dooday ajandayaashii lagu ballansanaa ee federaaleynta maaliyadda dalka dimuqraadiyadaynta iyo heshiiskii doorashooyinka labada heer ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dhammaystirka heshiiska qaabdhismeedka amniga qaran ee abriil labadii kun iyo toddobiyo tobankii sidoo kale golaha ayaa isla iska xog wareystay xaaladda amni ee dalka saameynta abaaraha iyo qodobo kale qodobada heshiiska ee shirka ka soo baxay iyadoo la tixgelinayo heshiisyadii iyo warmurteedyadii ka soo baxay shirarkii hore ee golaha wadatashiga qaran goluhu marka laga reebo puntland wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyey qodobada soo socda iyo lifaaqyada qodob kasta oo la socda warmurtiyeedkan kow federaaleynta maaliyadda dalka iyadoo la tixgelinayo heshiiskii astaynta awoodaha ee goluhu ku heshiiyey diseembar ka goluhu wuxuu isku raacay in la qaato mabaadi'da federaaleynta maaliyadda oo ka kooban kow astaynta iyo cayimidda ilaha dakhliga labo wadaagga dakhliga sidoo kale goluhu wuxuu ku heshiiyey in la unko laba hay-adood oo kala madax bannaan oo aan looga maarmin hanaanka federaaleynta maaliyadda oo kala noqonaya kow hay-adda dakhliga qaranka labo guddiga qoondaynta iyo dardargelinta dakhliga goluhu wuxuu isla qaatay jadwal qeexaya sida mas-uuliyadda de- sida mas-uuliyadda dejinta siyaasadda canshuuraha u- ay u kala leeyihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka goluhu wuxuu isla gartay in deymaha dalka dalku uu mustaqbalka qaadanayo ay noqdaan deymo u adeegaya horumarinta dhaqaalaha dalka oo la gelinayo mashaariic isbixin kara loona qoondeeyo si isku dheelitiran loona maamulo si hufan islamarkaana aan culays deymo saari doonin jiilalka soomaaliyeed ee mustaqbalka goluhu wuxuu isku raacay in lagu sii dhaqmo heshiisyadii iyo is-afgaradyadii hore ee daadejinta maaliyadda dalka inta laga howlgelinayo dhisidda he- labadan hay-adood ee kor ku xusan labo dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka goluhu wuxuu- wuxuu ka dooday arrimaha doorashooyinka gaar ahaan in dalka la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dood iyo falanqeyn dheer kadib goluhu wuxuu isku raacay in gorfeynta arrimaha doorashooyinka la- lagu dhammaystiro kulanka xiga ee golaha oo dhici doona bisha may ee labada kun iyo labaiyo- saddex iyo labaatanka saddex dhammaystirka heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka goluhu wuxuu isku raacay meelmarinta iyo ans- ansixinta dhammaystirka dib u eegista lagu sameeyey heshiiskii heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee abriil labadii kun iyo toddobiyo tobanka kaas oo mar labaad dib loogu heshiiyey oktoobar labadii kun iyo labaiyo labaatanka waxa aan waxa uuna saldhig u noqonayaa kow dib u habeynta laamaha amniga labo tirada ciidamada saddex waajibaadyada hay-adaha amniga afar amarka iyo kala dambeynta iyo shan maareynta baahiyaha dhaqaale ee laamaha amniga goluhu wuxuu u soo jeediyey dowlaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay soo dhammaystiraan maamul u sameynta degmooyinka iyo deegaanada la xoreeyey iyo kuwa laga xoreyn doono cadowga si ay iskula jaan qaadaan howlgalka dib u xoreynta dalka barnaamijka xasilinta iyo daadejinta adeega dowladnimo golaha wadatashiga qaran waxa uu mar kale bogaadiyey guulaha isdabajooga ah ee ay gaarayaan ciidanka qalabka sida oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed oo guud ahaan dalka lagaga lagaga ciribtiraya khawaariijta sidoo kale goluhu wuxuu mar kale isla qaatay in ciribtirka kooxaha khawaariijta la dardargeliyo la iskuna dubarido dadaalada kala duwan ee ka socda qeybaha kala duwan ee dalka afar qodobo kale goluhu wuxuu isla gartay in guddi ka kooban xubno ka mid a golaha wadatashiga qaran oo kala ah madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo madaxweyne cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe loo diro dowladda puntland si ay doorkooda uga qaataan wadahadalada masiiriga u ah dhammaystirka dowlad dhiska dalka goluhu wuxuu soo dhaweynayaa wadajirka iyo isku duubnida ay muujiyeen culimmada soomaaliyeed golu wuxuu bogaadinayaa dadaalka hagar la-aanta ah oo ay culimmadu ka sameeyeen la dagaalanka xagjirka iyo fadwadii sida wadajirka ah ay uga- uga soo saareen shirweynihii qaran ee culimmada soomaaliyeed ee taariikhiga ahaa golu wuxuu bogaadinayaa baarlamaanka federaalka iyo xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xilkaasnimadoodii iyo dadaaladoodii ku aadanaa meelmarinta shuruucyo lafdhabar u ah dhammaystirka dowlad dhiska dalka muddo aada u kooban gudaheed goluhu wuxuu si gaar ah u ammaanayaa ciidamada qalabka sida ee geesiyiinta ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo bulshada soomaaliyeed halganka iyo doorka ay ka qaateen la dagaalanka joogtada ah iyo ciribtirka khawaarijta shabaab oo dhibaato ba-an ku haya dalka iyo dadka goluhu wuxuu baaq nabadeed u dirayaa dhinacyada ku dagaalamaya magaalada laascaano wuxuuna cambaareynayaa cid kasta oo qeyb ka ah hurinta dagaalka iyo sii iyo sii socoshada colaadda goluhu wuxuu soo jeedinayaa wadada kaliya ee xalka mushkiladda taagani inay tahay wadahadal dowladda federaalku waxay diyaar u tahay inay mar walba kaalinteeda ka qaadato nabadeynta golahu wuxuu si gaar ah u bogaadinayaa shacabka iyo dowladda shacabka iyo dowladaha galmudug iyo hirshabeelle guulaha waaweyn ee ay ka gaareen la dagaalanka khawaarijta iyo dib u xoreynta deegaanada galmudug iyo hirshabeelle golahu wuxuu u mahad celinayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xukuumaddiisa iyo shacabka koonfur galbeed soomaaliya sida sharafta leh ee ay usoo dhoweeyeen wafdigii ballaarnaa ee labada heer dowladda una martigeliyeen shirka golaha wadatashiga qaran aad baad u mahadsantihiin
waayahay kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdikariin cali kaar oo markaasi warbaahinta u faahfaahinayay warmurtiyadeedkii kasoo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee muddada labada maalmood ka socday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay aana xarunta kumeelgaarka ee maamulkaasi koonfur galbeed waayahay ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee fadhigooda uu yahay degmada doobley iyo ciidanka admis ayaa howlgallo ka sameeyey deegaanada dhagax cali buley iyo shabaax oo hoostaga degmadaasi doobley ee gobolka jubbada hoose howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan islamarkaana ka dhan aha al-shabaab kuwaasi oo qorsheynayay inay weeraro ka geystaan deegaanadaasi ayaa waxaa xogtooda markaasi helay ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee degmada dhubley ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland ee degmadaasi iyo kuwa admis ayaa baaritaano kala duwan markaa ka sameynaya wadooyinka muhiimka iyo xaafadaha degmadaasi taliyaha ciidanka nabad sugidda degmada doobley kabtan cabdulaahi ibraahim cadde oo howlgalkan hogaaminaya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inay hadda nabdoon yihiin dhammaan deegaanadii ay howlgalka ka sameeyeen howlgalna ay markaa sii wadi doonaan waxa uuna markaa aada u ammaanay oo u mahad celiyey bulshada degmadaasi oo xogaha ka caawiyey si ay uga hortagaan kooxahaasi dhanka kale madaxweynaha dalka kenya william ruto ayaa bogaadiyey ururka markaa bulshada bariga afrika iyo horumarka marka ay ku tallaabsadeen tan iyo markii la aasaasay ku dhowaad shan iyo labaatan sano si kastaba ha aatee waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii dib loogu eegi lahaa heshiiskaasi si loo waafajiyo isbedelada casriga waxa uu sheegay in ururka ay ku bilaabatay saddex xubnood oo ka koobnaa kenya uganda iyo tanzaniya balse wixii xilligaasi ka dambeeyey ay noqdeen toddoba xubnood wadamada ku biiray urur goboleedka markii la aasaasay ayaa kala ahaa ruwanda burundi south sudan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo isaga oo ka hadlayay mar la weydiiyey oo uu sheegay inay muhiim tahay in wadamada hadda doonaya inay ku biiraan oo uu sheegay in soomaaliya iyo etoobiya ay ka mid yihiin ay suuragal tahay inay ku biiraan waxa uuna sidoo kale ka hadlay maruu la kulmay afhayeenka golaha sharci dejinta ee bariga africa master joseph oo ka dhacay aqalka madaxtooyada nairobi inay muhiim tahay in la qiimeeyo habsami u socodka ururka iyo sidoo kale jadwaleynta ku aadan dhanka casriga iyo in loo jihaysto in bulshada bariga africa horumar markaa isku furan ay helaan waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inay wadamadan yihiin danwadaag ayna muhiim tahay inay ka wada shaqeeyaan isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale daadejinta iyo horumarinta dhaqaalaha markaasi gobolka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa meel gebagaba ah markaasi waxa ay marinaysaa ama qorshaheeda ayaa meel gebagaba ah maraya oo ku aadan maareynta siyaasadda qaran ee la dagaalanka ka hortaga maandooriyaha oo markaasi faraban ku haya dhallinyarada soomaaliyeed iyadoo wasaaradda ay howshan kala shaqeynayso qubaro markaa loo xil saaray arrimahaasi oo aadna ugu xel dheer agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdikariin warsame diiriye iyo mas-uuliyiinta hay-adda markaasi loogu talagalay inay qiimeyso arrimahaasi oo xafiiska agaasimaha guud ku kulmay ayaa isla gartay dardargelinta siyaasadda qaran ee ka hortaga maandooriyaha oo wasaaradda ay markaasi muhiimad gooni ah markaas siinayso isla markaasina ay wado dardargelinteeda arrintaasi si looga takhluso maandooriyaha iyo waxyaabaha markaa dhallinyarada ay isticmaalaan agaasimaha guud ayaa sidoo kale waxa uu kala hadlay guddigaasi in la qiimeeyo waxyaabaha u fududeeya in lasoo geliyo maandooriyaha dalka oo tekadaha iyo sidoo kale hawada inta badan la qiimeeyo qaabka ay kusoo galaan iyo cidda markaasi wax ka faa-iida isagoo sheegay in guddigaasi ay baaritaan dheeri ah kusoo sameyn doonaan howlahaasi dhanka kale ururka suxufiyiinta ee markaa magacooda loo soo gaabiyo s j s iyo ururo kale ayaa waxa ay markaasi ka dhiidhiyeen xariga sharci darrada ah ee lagu hayo xogayaha guud ee s j s cabdalle axmed muumin waxa ayna markaasi ku baaqeen in si shuruud la-aan ah loo sii daayo weriye cabdalle muumin waxa uu si qarsoodi ah markaasi ugu xiran yahay sida la sheegay xabsiga dhexe ee muqdisho tan iyo saddex iyo labaatankii febraayo ee sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iyadoo loo diiday inuu la hadlo qoyskiisa waxaana markaasi lagu hayaa qol ay maxaabiis markaasi ka buuxaan isaga oo la ildaran xasaasiyad iyo xanuuno kale sida la sheegay saddex iyo tobankii febraayo ee sanadkan maxkamadda gobolka banaadir ayaa laba bilood oo xariga ku xukuntay cabdalle axmed muumin kadib markii lagu eedeeyey inuu u hoggaansami waayey amarkii wasaaradda warfaafinta ee sideedii oktoobar ee sanadkii tegaya labadi kun labaiyo labaatankii waxaa la sii daayey kadib markii saraakiisha xabsiga ay sheegeen inuu horey u dhammaystay laba bilood oo xariga tan iyo markii la xiray oktoobar kow iyo tobankeedii ee sanadkii hore ee labadi kun labaiyo labaatankii toddoba maalmood kadib saddex iyo labaatankii febraayo ee sanadkan hal askari oo dharcad ah oo ka tirsan nabad sugidda iyo mid kale oo booliisa ayaa si sharci darro ah markaasi u xiray cabdalle axmed muumin sida ay markaa sheegayaan dadka ama ururka markaa u doodaya ee wariyahaasi xilliga uu ku sugnaa hotel jazeera ee magaalada muqdisho halkaasi oo laga qabtay lagana kaxeeyey xabsigana loo taxaabay xariga markaa cabdalla muumin ee cadaadiska markaasi lagu saarayo in uu markaa raaligelin ka bixiyo diidmadii iyo u hogaansanaan la-aantii wasaaradda warfaafinta ee sideedii oktoobar ee sanadkii hore ayaa markaasi ku qasbaysa inuu xabsiga kusii jiro sida markaa la sheegay waayahay wararkii dibadda ayaa inoo soo socdaa wadamo dhowr ah oo midowda yurub ah oo isku dayaya inay ku biiraan gaashaanbuurta nato iyo turkiga oo muddo ka hortaagnaa oo hadda markaasi ogolay shuruudo adagna ku xiray ku biiristooda ayaad maqli doontaan balse kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka waxaa markaa la diyaara daawud cusmaan cali
subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subax waxaan kusoo qaadanaa kulamada premier league maanta la ciyaaraya aston villa iyo weliba bournemouth ayaa ugu soo horeysa bromford iyo leicester city oo wada ciyaaradana fulham iyo weliba liverpool way balansan yihiin southampton iyo weliba tottenham way kulmi doonaan wolverhampton wanderers weliba leeds united way balansan yihiin chelsea everton ayay soo dhoweyn doontaa sidoo kale kulamada kale ee liga spain la ciyaarayo ayaa waxaa ka mid ah fa cup ayaa la ciyaaraya manchester city iyo weliba burnley ee sarki doonaa liiga sbain almeri iyo cadis ayaa ugu soo horay real balkan iyo weliba girona spanyol iyo weliba saltafiga atletica madrid iyo weliba valencia zarega italia monza iyo weliba cromen ayaa sarki doonaa srilanta iyo weliba bolonya way kulmi doonaa udinesia ac milan ayay soo dhaweyn doontaa laliiga sbain augsburg iyo weliba shalka zirvo bocam iyo weliba agribig lisbig ovenheim iyo weliba hecti berlin striged iyo weliba wolfsburg brishi dortmund iyo weliba colon ayaa wada ciyaari doonaa kulamadaas ayaa la ciyaarayaa liigoonka faransa tolis iyo weliba lille lenis iyo weliba angris kulamadaas ayaa la ciyaaraya xubintii ciyaaraha warka subax dhegeystayaal saaxib yar saake waa intaa dib idinkugu celiyay qeyb warka inaga horeeya saake
waayahay haddana kusoo dhawaada warka markaasi ama wararka dibadda madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in ay dowladdiisa taageeri doonto ansixinta xubinimada finland ee isbahaysiga gaashaanbuurta nato taasi oo u fududeyneysa in dalkaasi uu xubin buuxda ka mid noqdo nato hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo uu dalka turkiga ku sugan yahay madaxweynaha finland souli nenisto isaga oo la kulmay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan finland iyo sweden ayaa horey u codsaday ka mid noqoshayaha isbahaysiga nato muddo haatan laga joogo toban bilood iyaga oo tobanaan sano kusoo dhaqmayay siyaasad markaasi dhexdhexaada xubnaha cusub ee kubiirista nato ayaa looga baahan yahay inay ansixiyaan dhammaan soddonka dal ee xubnaha ka ah waxaana codsigooda ka horyimi dalalka hungari iyo turkiga iyaga oo dalal kale ay ogolaadeen turkiga ayaa labadan dal ku eedeeyey in ay gabaad siiyaan ururo uu turkiga u arko inay argagixiso yihiin isagoo si gaara farta ugu fiiqay dalka sweden ogolaanshiyaha xubnaha markaasi ee turkiga kadib haatan waxaa la filayaa in baaritaanka dalka turkiga inuu ansixiyo oo u ogolaado maadaama uu buuxiyeen shuruudo badan oo uu sheegay turkiga in ay caqabado badan markaasi ka hortaagnaayeen warkii subax dhegeystayaal ood kala socoteen radio kismaayo idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq udani waa inaga intaa
qodobka dooda waa xiise badan yahay maxaad ka hadlaysaa barnaamijka cawayska ee reediyo kismaayo
ma ku taxan tahay adiga haa
anigana saaxiib si aanan oga qadin dhegaysiga barnaamijka cawayska ee reediyo kismaayo bal i tilmaam dhegayso barnaamijka cawayska ee reediyo kismaayo saacaddu markay tahay tobankii iyo qadar soddon daqiiqo oo fiidnimo adigoona si toos ah mawjadda ugu aadinaya raadiyaha sagaashanka megahatis
haa tilmaam fiican
fariimo wacyigelin ah oo la xidhiidha nafaqada hooyada iyo dhallaanka qoyska iyo guud ahaanba bulshada nafaqa darradu waxa ay dhacdaa marka qofka uusan qaadan nafaqeeyayaal ama tamar ah ku filan sidaasi oo kale haddii qofka uu iska badiyo nafaqeeyaasha waxaa ka dhalan karo nafaqa darro nafaqada qofka waa uu u baahan yahay si uu u sameeyo koritaan ugu helo difaac xubnihiisa ay si hagaagsan u shaqeeyaan qaybtan waxa aynu kaga hadlaynaa nafaqada hooyada nafaqada hooyadu waxa ay muhiim u tahay caafimaadka iyo xaaladda nafaqeed ee dhallaanka iyo hooyadaba si sare loogu qaado xaaladda nafaqeed ee hooyadu waxaa loo baahan yahay kow in hooyadu ay cunto cunto nafaqo leh labo in ay badiso inta jeer ay cuntada qaadanayso si ay ugu hesho tamar ah ku filan saddex in hooyadu ay cunto cuntooyin kala duwan oo ah kuwa laga heli karo halka ay ku nooshahay qaybta xigta waxa aynu kaga hadlaynaa naasnuujinta iyo faa-iidooyinka ay leedahay naasnuujinta barax tiran naasnuujinta barax tiran ama naasnuujinta qaaska macnaheedu waxaa laga wadaa in ilmaha aan la siin cunto ama cabitaan kale xataa biyaha marka laga reebo caanaha naaska lixda bilood ee ugu horeyso nolosha ilmaha faa-iidada ay naasnuujinta u leedahay ilmaha kow naasnuujintu waxa ay badbaadisaa nolosha dhallaanka laba caanaha naaska waa cunto dhammaystiran oo daboolaya dhammaan baahiyaha nafaqada iyo dareeraha uu ilmaha u baahan yahay lixda bilood ee ugu horeysa nolosha dhallaanka waxaa kale oo ay ka hortagaan caanaha naaska in koritaanka iyo kobaca ilmaha uu xumaado saddex caanaha naaska waa nadiif heerkulkoodu waa mid ah ku habboon ilmaha yar waxaa fudud in la dheefshiido sidoo kalena nafaqada ku jirta si a fiican ayay u nuugi karaan jirka ilmaha caanaha dambarka oo ah kuwa ugu horeeya ee kasoo dhiiqa naaska waxaa ku jira unugyada difaaca jirka ee ka hortaga cudurada si gaar caanaha dambarka waxa ay kaga hortagaan shubanka iyo cudurada ku dhaca neefmareenka ilmaha faa-iidada naasnuujinta u leedahay hooyada kow diinta islaam